weerarkan ayaa lala beegsaday laba masjid oo dadka muslimiinta ay ku cibaadaystaan kuwaasoo ku yaala magaalo ku taalla koonfurta dalkaasi new zealand oo la yidhaahdo christchurch saare axmed waxay ka mid tahay soomaalida ku dhaqan magaaladaasi magaalada waxaa la yihahda christchurch waxay ku taalada jasiirada koonfur iyo waxa koonfur southka ku taalla haa magaalada waxa weye dad muslimiina oo xooga away joogaan ilaa saa umalaynaa saddex kun oo qof iyo ka badan marka waqti waqtiga qadada waqtiga oo salaada duhurka noo ahayd maanta maadaama ay jimco tahay salaatu jumca lagu jiray labada masaajidba mid mid weyn waaye midna waa mid yar marka weerara lagu qaaday marna waxaa laleeyahay laba nin ayaa jirta oo wax weerareen marna hal nin lama oga midna lama xaqiijin marka magaaladu waa xiran tahay lockdown lagu sameeyay iskuulada dhan waa xiran yihiin qof walba meesha uu joogay ayaa lidi joogso ilaa iyo hadda inta la og yahay waxaa ku dhintay dad gaaraya sagaal iyo afartan qof inkastoo aan la xaqiijin karin ee tirada rasmiga ah se yeeshee waxaa la sheegayaa in dadka halkaasi ku dhintay ay ka mid yihiin soomaali iyadoo wararka hadda soo baxayaana ay sheegayaan inay gaarayaan dadka halkaasi ku dhintay soomaalida ay afar qof ibraahim cumar baafo waa weriye ku sugan dalka australia gaar ahaan magaalada sydney weli booliiska ayaa baaritaano wada dadka dhaawacyada ahna isbitaalada ay ku jiraan afartan iyo sagaal ayaa hadda la hubaa tirada dhimatay inkastoo ay jiraan dhaawacyo khatar ah sida la sheegay soomaali waxaa ugu jirta ilaa iyo afar ruux oo wiil yar oo afar jir ah baa ku jira dadka dhintay oo aabihina uu ku dhaawacmay masaajidkan la weeraray oo ku yaala bartamaha magaalada islamarkaana xilliga weerarku dhacaya ay dadku u diyaar garoobayeen salaadii jimcaha ayaa waxaa ku cibaadaysta muslimiin ta halkaasi ku dhaqan oo ay soomaalidu ka mid tahay haddaba masaajidkan weerarku ka dhacay waa goob nooceeya satiro inta leg ayaa ku tukada ibraahim baafo waxa uu ka mid yahay dadweynaha hore ugu tukaday masaajidkaasi aqoontan u leh
masjidkaas haddii aan tilmaan ka siiyo dhegeystayaasha wuxuu ku yaalla bartamaha magaalada christchurch anigu hore aan u booqday mar aan meeshaasi tegay masjid wuxuu ahaa weliba aada loogu gargaaray markii musiibadii dhulgariirka ahaa ee ka dhacday magaalada christchurch ee dalkaasi new zealand ee boqolaalka qof ay ku dhinteen waxay meel dumarka soomaaliyeed iyo dadka kale muslimiintaba ay ku kaydiyeen cuntooyinkii iyo si dadkii shaqeynayay gurmadka ku hayay dhulgariirka ay uga shaqeeyaan marka runtii masjidkaasi wuxuu ahaa masjid meel istraatiijia ku yaala xilliga ay kusoo aaday weerarkan wuxuu ahaa xilli dadku ay u diyaar garoobeyn salaadii jumcaha la dukado kowdii iyo afartan daqiiqa bay ahayd markii ninkan oo ku hubaysnaa hubkan darandooriga u dhaco uu soo galay oo isla markii uu xagga dibadda hore uu kasoo bilaabay dadku intooda badan waa yaaceen way carareen derbiyadaa laga booday dad badan ayaa baxsaday intii ordi weysay ama intii kale oo dee garan weysay meesha xabaddu ka socoto way inta meesha ay ku baaba'day ku dhawaad ilaa iyo afar boqol qof ayaa ku dukan karta masjidka masjid aada u weyn weeye gudihiisa iyo dibadiisa intaba marka la isku daro dabcan ilaa iyo lix boqol ayaa xitaa ku dukan karta anigu weliba salaad jimca ayaan ku dukaday sidaan xasuusto boqolaal qofna waan arkay marka waa masjid aada u weyn oo qadiimi ah weliba dadka isticmaala ama ku cibaadaystaana waxay u badan yihiin shucuubta kasoo kala jeeda wadamadan asia afrikaanka soomaali badan ayaa degnaan jirtay magaaladu way ka guureen inta badan dalkan australia ay soo aadeen laakiin tirada joogta new zealand masjidka ay u badan yihiin ay ku dukadaan xitaa maamulka masjidka ayay ka mid yihiin soomaalida halkaas meelo badan oo dunida ayaa laga dareen celiye falkan magaalada sydney ee dalka australia xaafad ku taalla oo ay ku nool yihiin muslimiin door ah ayaa ay sameeyeen isu soo bax ay kaga dareen celinayaan weerarkan sida uu sheegay khadar cismaan barre oo ka mid a soomaalida halkaasi ku dhaqan soo bax weyn baa ka dhacay xaafadda lakaamba la yidhaahdo oo ay xaafadda muslimiinta ugu badan yihiin magaalada sydney ee masaajidada iyo ay ku yaalaan meelaha xalaalka lagu cunay aad bay dadku isugu soo baxeen iyagoo ka xuno u taasiyadeynaya dadkii halkaa ku geeriyooday ninka weerarka fuliyey oo la tilmaamay inuu ka tegay dalka australia ayaa markii weerarku dhacay kadib la sheegay in qaar ka mid a mas-uuliyiinta dalkaasi ay kulamo la yeesheen bulshada muslimiintaa si ay uga tacsiyadeeyaan
prime ministerka australia marsiida wayse hadlay isagoo aad buu u tacsiyadeeyey waana markii u horreysay ku tilmaamay argagixiso kelmadaasu isticmaalay terrorist attack iyadoo kelmadaan ay new zealand prime ministerka gabadha kenyana isticmaashay oo jiray waa argagixiso markaa imika waxaa la isku dayayaa sidii aanay dee falcelis dadka muslimiinta aanay iyagoo dadka shucuurtooda ay aada u kacsan tahay ay falkacelin u samayn lahaayeen ayay dawladdu ka hortegaysaa aawona waxaa noo yimid masaajidka noogu yimid qolada muxaaridka iyo muxaafidka iyo embiyada ayaa noo yimid oo dadka la hadlayay oo lahaa muslimiinta sowri ku lahaa wixii dhacay aada baan uga xunahay waxay ka socdeen federaalka embiyada ka socda waqaal baa ka socday premier-ka waxaa halkan la dhahdo idinku governor baa tidhaahdaan ninka kamada gabadha ka madaxda iyadu way timid way u tacsiyadaysay oppositionka kuwa mucaaradka iyo muxaafid dhammaantood way hadleen waana u tacsiyadeeyeen booliis commissionka uu yimid wa way way way way way aad bu u tacsiyadeynayeen dadka muslimiinta iyagoo lahaa istijiya istijiya istijiya ku celcelcelinay weerarkan oo nin ka qaaday oo si toosa muuqaal uga duubaya ayaa dalkaasi new zealand laga cambaareeyey iyadoo lagu waday in ra-iisul wasaaraha dalkaasi ay booqato magaalada uu weerarkani ka dhacay
ra-iisul wasaaraha new zealand beri ayay u duuli doontaa magaalada crasjard waxaana ay sheegtay weerarkan inuu yahay weerar argagixiso baaritaankana wuu socdaa laakiin booliisku waxay sheegeen inay qabteen ilaa iyo afar qof oo haweeney ay ku jirto dadkaasi waxay sheegeen inay yihiin dad ay la xiriirinayaan falkan meeshuu ka dhacay ninkaasi weerarka geystay waxa u dhashay dalkan aan jooga australia nin australian ah weeyaan qaabka weerarka uu u sameeyeyna si toos ah ayuu u duubay ama dadku ay kaga daawanayeen baraha bulshada inkastoo markii dambe laga bixiyey marka runtii waa weerar hadalhayntiisa muslimiinta joogta australia iyo new zealand oo maanta aada u dadka goobtan oo ay ku cibaadaysanayeen muslimiin iskaga kala yimid daafaha caalamku ayaa dalal kala duwan oo ku yaalla aasiya iyo weliba bariga dhexe ay isha si gaara ugu hayaan in dadka ku dhintay ay ka mid yihiin muwaadiniin dalalkoogaasi u dhashay dhinaca kalena madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa twitterka ku tilmaamay in halkaasi lagu dilay dad aan waxba galabsan islamarkaana dowladda maraykanku ay garab taagan tahay dalka new zealand ra-iisul wasaaraha dalka bakistan cimraan khan ayaa warbaahinta bulshada qoraal u soo dhigay falkan u dacal saaray islaam nacaybka uu sheegay inuu kordhay wixii ka dambeeyey weerarkii sebtembar koob iyo tobankeedii hogaamiyaasha dunida ee weerarkan ka hadlay waxaa ka mid a boqorada dalka britain queen elizabeth oo boqortooyadeeda uu dalka new zealand hoos tago waxaana iyadu sheegtay in ay aada uga xun tahay islamarkaana ay tacsi u dirayso qoysaska ay dadkaasi ka baxeen sidoo kalena dalal kala duwan oo dunida ah ayaa ka falceliya falkan kuwaasoo ay ka mid yihiin dalalka jarmalka bangaladesh turkiga iyo weliba midowda yurub